horta sharci waa siinayna ra-iisul wasaaruhu inuu golihiisa wasiirada qofku u arka munaasib in oo ahayn ama waa guran waaye in uu xilka ka qaado haye waa arrin kolley dhulka uu siinayo laakiin waxaan ku tawiilayaa inuu dhaho wasiir waxaan ka dhigayaa oo keliya xildhibaan waa taariikh xun oo mugdi ah oo ra-iisul wasaare xasan cali khayre uu samaynayo waa nin dhalinyaro ah waa nin mustaqbal si- oo sila filanaya inuu dalka hogaankiisa hore usii socdo laanta mas-uuliyadda hayo inuu u dhaqmo qaadkaas uu yidhaahdo xildhibaan mooyaane wasiir qof kale kama dhigayo kan hadda aan wasiirka aan xildhibaanka ahayna xilka waan ka qaadaya sida hadda suuqa ku jirta weliba xildhibaan wasiiro aan kuwana tayo ayay leeyihiin in maanta loo baqayo in xilka laga qaado maadaama aan ahayn xildhibaano waa ceeb soo wajahaysa taariikhdiisa mugdina gelinaysa wasiirka iyo taariikhda ra-iisul wasaare farkayre wallahi aniga waxay ila tahay horta waxaan munaasab ahayn qof xil u haya oo weliba xilka dalka ugu sarreeya ah xildhibaan soomaaliyeed qaran inuu haddana u hanqaltaado xil kale uu dhaho aniga ayaa ku habboon anigaa la igu ayada oo ay jiraan dad kale oo xilkaas runtii uga mudan naan lahaa marka inay fursad siiyaan ayaa horta fiicnaan lahaa dadka kale walaalahooda oo awoodda u leh iyo aqoonta u leh in ay haye mas-uuliyadda dhinac ka qabtaan ayna ayaga keliya isku hodin inay xilalka qaataan oo xildhibaan iyo wasiir ay isku darsadaan oo jaaniskaas dad kale ay siiyaan ayaa fiicneed si mas-uuliyadda dalka loo wadaago dalku wuxuu marayaa marxalad aad u adag waxay u baahan tahay fursad iyo firaaqo fara badan ay u baahan tahay marka qof xil saaran haddana ku kale inuu kusii darsado ayadaa laftirkeeda waxay ahayd markii horeba waxaan munaasab ahayn oo laga fiican yahay waa gartay waana ceeb qof xildhibaan ah inuu saf ugu jiro maalin walba uu xafiiska ra-iisul wasaaraha fadhiyo ama madaxweynaha uu uu ag fadhiyo uu leeyahay xil baan rabaa hala siiyo waa arrin aad iyo aad horta looga fiican yahay